Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Daa'uud Aweys Jaamac oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al Cadaala kusumaha agaasimaha guud iyo agaasimayaasha warbaahinta qaranka ayaa xarunta guddiga doorashooyinka iyo suxudimaha qaranka kula kulmay gudoomiyaha guddiga xubnaha guddiga iyo agaasimayaasha u xilsaaran wacyigelinta iyo diiwaangelinta dadweynaha kulanka waxaa diiradda lagu saarayay xoojinta wada shaqeynta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo guddiga wacyigelinta dadweynaha ee howlaha doorashooyinka iyo kor u qaadista kaalinta warbaahinta ee doorashada wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Daa'uud Aweys Jaamac ayaa guddiga ku bogaadiyay dardargelinta howlaha doorashooyinka ay ugu muhiimsan tahay kor u qaadista wacyiga dadweynaha isaga oo hoosta ka xariiqay ka go'naanta wasaaradda ee taageerada guddiga ee howlaha wacyigelinta dadweynaha iyo warbaahinta gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka iyo suxudimaha Cabdikariim Axmed Xasan ayaa u mahadceliyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk Soomaaliya kaalinta wasaaradda ee wacyigelinta bulshada wuxuu sheegay in guddigu ay ahmiyad weyn siinayaan wacyigelinta dadweynaha ee doorashooyinka oo ay wasaaraddu laf-dhabar u tahay ugu dambeyntii wasaaradda iyo guddiga ayaa isku raacay hanaan farsamo oo guddiga doorashooyinka lagu taageerayo mas-uuliyaddooda wacyigelinta dadweynaha iyo warbaahinta